قال المؤلف رحمه الله باب المفعول المطلق وهو المز وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده wuxuu baabu yahay almafcuul اlmuطlaq mafcuul muطlaqana waxa waaye buu yidhi almasdaru wa huwa mafcuul muطlaqa almasdaru waa masdarka masdarkii alfadlatu dheeraadka ahaa almu'akidu ee xoojinayay licaamilihi caamilkiisa xoojinaya aw ilmubayinu ama caddaynayay linowcihi ay linowci lcaamil caamilka noociisa ow cadadihi ama caddaynayay cadadka iyo tirada caamilka kaasaa waxaa la yidhahdaa almafcuul lmuطlaq mafcuul mulaqa marka waa masdar almafcuul lmuطlaq kelimada almuطlaq waxaa ku baxaya almuqayad mafcuulkii la ilaaqay wa waa la ilaaqay macnaheeda waa la sii daayay wa oo waxaa laga ilaaqay oo laga sii daayay can alitisaali biljaar inuu jaar la xiriirsamo ayaa laga ilaaqay mafcuulkan waxaa loola jeedaa mafaaciisha kale ayagu inta badan waxaa la xiriira jaar baa la xidhiira oo lagu qaydaa way qaydan yihiin kii aan soo dhammaynay ama aan ka soo baxnay waxaa la yidhahdaa almafcuulu bihi soo uma jeedi bihi ba-oo xarfu jaraa lala xiriirsada hadi lala xiriiriya ha-di u noqonaysay mafcuulka addarfu waxaa la yidhahdaa almafcuulu fiihi almafcuulu liajlihi ama almafcuulu lahu mid walba jaara la xidhiira kan kuwaas waa ka duwan yaho waa mutlaq waxyaabahaasi lama xidhiiraan wey sidaasaa loo yihi almafcuulu lmutlaq asiga iyo masdarka isku mid miya fi lghaalib haa sida badan waa isku mid almafcuulu mutlaqna waa la yidhahdaa almasdarna waa la yidhaahdaa laakiin markaan leenahay fi lghaalib waxaa jira mawaadic iyo meelo noo imaan doonta oo la leeyahay meeshaani mafcuulu muطlaq waayo masdaruu naa'ib ka yahay markii la yidhaha masdaruu naa'ib ka yahay macnaheeda masdarkii ma aha laakiin booskii masdarka ayuu fariisanayaa mawaadic sidaasaa noo imaan doonta marka almafcuul muطlaq iyo almasdar waa hal magac ama hal shay fi lghaalib sida badan alghaalib haddii la sheego maxaa meesha ka baxaya hayrulghaalibaa jira mid aan haalib ahaynaa jira marka fi lhaalib waa isku mid wa huwa mafcuulu mulaqa waxa waaye buu yidhi almasdaru waa masdarka alfadlatu ee dheeraadka ah almu'akidu alfadla bimacnaa cumdo maahan wey tiir ma ah hadda ka horna waa soo marnay kelimada alfadla loolama jeedo waa laga deeqtoomaa ma ah laakiin waxaa loola jeedaa tiir ma ah waa loo baahan yahay laakiin wuxuusan ahayn sida faacilkii oo kale ficilka siduu faacil ugu baahan yaho faacil oo kale ma ah khabar oo kalena ma ahan sida mubtaduhu ugu baahan yahay ee wuxuu imaanayaa markii ficilka faacilkiisa uu dhammaystirto ayuu imaanayaa kadib masdarku marka waa fadlo iyo dheeraad bimacnaa cumdo iyo tiir ma ahan fadladaasoo almu'akidu ama masdarkaasoo almu'akidu adkaynaya licaamilihi masdarku saddex qaybood oo u qaybsamaa saddexdiibu halkan kugu sheegaya mid caamilkii adkaynaya kan labaadna waxaa waeye awilmubayinu linowcih ma adkaynaya caamilka ee noociisa ayuu caddaynaya caamilkan nooca uu yahay iyo qaabka uu yahay ayuu caddaynayaa waa qaybta labaad aw cadadihi ay aw ilmubayinu cadadih aw ilmubayinu licadadih waa mid cadadkiisa iyo tiradiisa caddaynay marka saddexdaa qaybood wey imaa inuu caamilka ta'kiidinayo towkiid keliya loogu talagalay qeybta labaad waa inuu nooca caamilka caddaynayo qeybta saddexaadna tiradiiu caddaynaya meequu ka kooban yahay cadadkiiyo tiradii taasuu ku caddaynaya saddexdaas qaybood ayuu masdarku marka u qaybsamaa saddexdaba tusaalahooda ayaga asaas shiiqaa kuu keenaya qaala falmu'akidu midka adkaynaya licaamilihi ay licaamili almasdar masdarka caamilkiisa midka adkaynaya naxwu wakallama allaahu muusaa takliiman sida kallama allaahu muusaa takliiman oo kale wey wakallama allaahu muusaa alla muuse waa uu la hadlay takliiman la hadlid masdarka aawe masdarka waa takliiman takliiman masdarkan hadda wuxuu adkaynayaa caamilka caamilkii aawe caamilka waa ficilka kallama waxaa loo keenay marka hadda takliiman waa litowkiid waa muakid takliiman waa muakid lilcaamil caamilkuu adkaynaya aayaddan waxaa loo daliishaday ilaahay subxaana wa tacaala inuu hadlo hadal xaqiiqo ah waxaana caddaynaya hadalka alle inuu xaqiiqo yahay masdarka masdarkaa caddaynaya waxay yidhahdaan culimmadu haddii wakallama allaahu la yidhaahdo intaa lagu gaabsado waxaa laga yaabaa kuwa sifadaas diidan inay yidhaahdaan kallama allaahu majaaz ahaanaa loola jeedaa ee xaqiiqo ma ah warkooda meesha imaan lahaa ee ah majaaz waaye maxaa meesha ka saaraya takliimana meesha ka saaraysa takliiman waa towkiid iyo adkayn la adkaynaya kalaamkaas inuu xaqiiqaya dhabya alla uu la hadlay muusa muuse takliiman la hadlid marka takliiman waa masdar adkaynaya caamilka kallama markii masdarka caamilkiisa lagu adkeeyana waxaa noo soo xobaxaysa ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay mid hadla kalaam xaqiiqaana ku hadla almuctasila aayaddan qaarkood waxay tamaniyeen in qiraa'adeeda la bedelo qaaraa waxay codsadeen ayaga ka mida in la akhriyo wakallama allaaha muusaa takliiman ayagoo ilaahay sifatulkalaam u diidaaya waxay dhahaan wakallama allaaha ha la yidhaahdo wakallama allaaha markii la yidhahdo ficilkan kallama faacilkeedii u noqonaya muusaa faacilkiiya idan yaa hadlay markaas muusaa hadle ilaahay ma hadal sidaasay ka rabaan nin caalim oo qaari ah waxay yidhaahdeen qiraa'adan noo bedel waxaa rabteen waxaad rabteen kuu samaynaynaa ee sidan qiraa'ada ka dhig wakallama allaaha akhri markaasuu yidhi ka soo qaada inaan wakallama allaaha akhriyo xaggeed geynaysaan buu yidhi wakallamahu rabbuh aayaddaasa idin haysata buu yidhi wakallamahu ha-dan ku jirta faacil ma noqon kartaa ma noqon karto waa mafcuul waay idan waxaa lagu qasban yahay rabbuhu in faacilkii kallamo laga dhigo marka wuxuu yidhi aayaddaasaa idin celinaysa xaggeed maraysaan bu waa aamusay markii meeluu ka maro waayey kii mucadilka ahaa ee rabay in qur-aanka la taxriifiyo wakallama allaahu muusaa takliiman wa qowlika darabtu waan garaacay darban garaacid darban waa masdar masdarkaanna muxuu xoojinayaa caamilkiisa ah daraba darabtu waan garaacay darban garaacid waalmubayinu waa kii labaad midka caddaynaya linowci caamilihi caamilkiisa noociisa midka caddaynaya naxwu fa akhadnaahum waan qabanna way akhda casiizin muqtadir fa akhadnaahum waan qabannay oo qabashadaasi noocay ahayd akhda casiizin mid awood badan qabashadiisa ayaan qabannay oo muqtadirin wax walba kara yacni rabbi wax walba awooda awood badan qabashadiisa ayaa la qabta qabashada ayadaa anwaaca waxaa laga yaabaa qofka inuu wax qabto oo wax qabashadiisuna ay tahay akhda daciifin sida qabashada insaanka oo kale insaanka qabashadiisa waa qabasho daciifa soo maa ilaa asaaba daciife wuxuu qabtana waa dacfi baa ku sugan allah subxaana wa tacaala laakiin qabashadiisu waa mid awood badan faahadnaahum waan qabannay akhda casiizin akhda casiizin waa mubayin linowci alakhdi nooci qabashada ayuu caddaynayaa waan qabannay markuu alla yidhi qabashadaasi noocyo badanay noqon kartaa laakiin markuu yidhi akhda casiizin muqtadir waxaan fahmnay nooca qabashada qabashada alla uu qabtay nooca ay tahay ayaa laga fahmayaa wa qowlika iyo qowlkaaga aada leedahay darabtu zaydan zayd ayaan garaacay darba alamiiri garaaca amiirkan garaacay sida amiirku wax u garaaco ayaan zayd u garaacay darabtu zaydan darba alamiir zayd ayaan garaacay darba alamiiri amiirka garaaciisa dad badanaa wax garaacaa amiir waxbuu garaacaa addoommadu waxbay garaacaan mararka qaar addoommada waxaan ula jeedaa dadka addoommada ah oo la addoonsado dadka kale umarada iyo madaxda aan ahayn ee axraarta ama xorta ah ayaguna waxbay garaacaan intaasi garaacooda isku mid miya isku mid ma ah markii basharka dhexdooda laga hadlayo yaa ugu garaacid adag amiirka maxaa yeeley amiirku ciidamuu leeyahay awooduu leeyahay cid ka dambaysow ka baqaayo oo insaanana markaa ma jirto meesha ilaa asaa ka taliyo maamula laakiin qofka kale markuu qof wax gaarsiinayo waxaa laga yaabaa inuu maxkamadii wax ka baqayo waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay waa lagu xirayaa garaaciisu waxaa laga yaabaa asoo gadaal ka baqaayo inuu wax garaaca suuragal laakiin amiirka maadaama asiga uu meeshaasi ka taliyo qabashadii garaaciddiisu waa ka daran tahay garaacidda kale waxaad rabtaa marka inaad noo sawirto garaac daran inaad ninkaa garaacdo zayda markaasaan leedahay darabtu zaydan zayd waan garaacay oo noocu garaaca muxuu ahaa ma mid daciifa ma mid qawiba markaasaa leedahay darba alamiir amiirka garaaciisaan garaacay meeshaas maxaan ka fahmaynaa markaad tidhahdo darba alamiir waxaan fahmaynaa garaacu inuu daran yahay idan nooci garaaca noo caddeeyey masdarka mar walbana waxaad mulaaxadaynaysaan oo la socda masderka wax loo idaafaynayo la socda akhda casiizin darba alamiiri waxaas loo idaafaynayo waxay ka qeyb qaadanayaan caddaynta nooca ayay ka qeyb qaadanayaan waxaan u malaynaa hadda tusaalooyinkan icraabtoodu waa waadix qaala walmubayinu iyo midka caddaynaya way licadadi caamilih waa kii saddexaad caamilkiisa tiradiisa midka caddaynaya naxwu fadukataa waa la burburiyey dakatan burburin waaxidatan oo hal mar ah fadukataa dakatan waaxidatan waa la burburiyo waa la baabi'iyey dakatan waaxidatan dukataa ficilku waa muqayaru siiqa aliftu waxaa waaye naa'ibulfaacil fadukataa masdarkii aawe dakatan w burburin burburintaasoo waaxidatan waaxidatan waa sifa lilmasdar masdarka dakatan ayay sifo u tahay masdarkan marka iyo waxaa lagu sifeeyey maxay caddaynayaan tiraday caddaynayaan fadukataa waa la burburiyey dakatan burburin kelimada ah dakatan waxay tusinaysaa burburintu inay hal mar tahay dakatayni iyo talaata midna lama dhihin laakiin haddana maxaa lagu sii caddeeyey in hal mar loola jeedo lagu sifeeyey kelimadda ah waaxidatan idan hadda waxaan ogaanay caamilkan burburinta ah tiradiisa iyo cadadkiisa almubayin licadadi caamilihi sidaas ula jeedaa caamilka hadda waxaa waye fadukata caamilku waa burburin soo ma waa yacni waa la burburiyey waay burburintaasi ma hal mara ma laba marba ma toban jeera meeqa waayo markaan idhaahno dakatan waaxidatan maxaan ogaanaynaa inay hal mar ay tahay idan muxuu caddeeyey cadadkii iyo tiradii caamilkaasi caamilkaas burburinta ah tiradiisa iyo cadadkiisa ayuu caddaynaya wa qowlika iyo hadalkaaga way aada leedahay darabtu zaydan zayd ayaan garaacay darbatayni laba garaac darabtu zaydan zayd ayaan garaacay darbatayni laba garaac yacni hal mar ma garaacina laba jeeraan garaacay w darbatayni waa masdarkii muxuuna caddaynayaa hadda masdarkan cadadulcaamil ayuu caddaynayaa oo ah inuu laba jeer yahay darbigaas darbigaasi wuxuu dhacay laba jeer inay laba tahana maxaa noo faa'iideeyey kelimada ah darbatayni ayaa noo faa'iidaysay inay laba jeerta wa huwa masdarku qismaani marka masdarku saddexdaas qaybood oo u qaybsamaa almuakid licaamilih almubayinu linowcih almubayinu licadadi caamilih saddexdaa qaybood ayuu u qaybsamaa qaala wa huwa damiirka xagga u noqonaya almasdar qismaani kelimaddan oo kale dhowr mar meelo jib badanaan kusoo marnay ishkaalna waa laga muujiyo ragga qaar hadda kahor waxay yidhahdeen marna waa sheegnaan u malaynaha huwa waa damiir mufrad ah qismaanina waa tatniya waxaana soo marnay khabarka in loo baahan yahay inuu mutaabaqeeyo mubtadihiisa meeshaana mutaabaqa kama muuqato hadda wa huwa qismaanida maxaa la leeyahay duu qismayni ayaa le wahuwa qismaani ay wahuwa duu qismayni waa mid laba qaybood u saaxiiba wey lafdiyun mid lafdi ah wa macnawiyun iyo macnawi labadaas u qaybsamaa masdarku waa mid laba qaybood u saaxiiba mid waa lafdi midna waa macnawi ajrumi waa kusoo marnata qaala fain waafaqa hadduu waafaqo lafda ficlihi ficilkiisa lafdigiisa hadduu waafaqo fa huwa lafdiyun waa lafdi kamaa taqadama sidii soo hormartay sidii soo hormartay muxuu ula jeedaa tusaalooyinka hadda soo marnay haddii masdarku uu waafaqsan yahay lafdiga ficilkiisa masdarkaasi lafdi baa la yidhaahdaa kalama allahu muusa takliiman fa akhadnaahum akhda casiizin fadukataa dakatan waaxidatan mid walba oo masaadirtaasi ka mida wuxuu waafaqsan yahay lafdiga ficilkiisu waafaqsan yahay lafdiga ficilkiisu waafaqsan yahay maxaa loola jeedaa asiga iyo ficilkaa isku alfaada isaga ficilkii ayaa isku alfaada isku lafdi wey kaas waxaa la yihahdaa lafdi fa huwa lafdiyun kamaa taqadama wa in waafaqa masdarku hadduu waafaqo macnaa ficlihi ficilkiisa macnihiisa hadduu waafaqo lafdiga iskuma waafaqsana laakiin isku macno we fa huwa masdarkaasi macnawiyun macnawi ayaa la yihahdaa masdarka lafdiga iyo masdarka macnawiga sidaasay ku kala duwan yihiin lafdiga masdarka lafdiga ah tacriifkiisa wuxuu yahay waa midka waafaqsan lafdiga ficilkiisa asiga iyo ficilkiisu waa isku lafdi macnawiga asiga iyo ficilkiisu isku lafdi ma ahan alfaadda waa ku kala duwan yihiin laakiin maxay isku waafaqsan yihiin macnahay isku waafaqsan yihiin kaa maxaa la yidhahdaa wuxuu yidhi fa huwa macnawiyun waa macnawi naxw jalastu waan fadhiistay qucuudan jalasa iyo qucuud isku alfaad miya shaqo iskuma leh qucuud min qacaday ka timid ficilkiisu qacada waay qacada waa qaaf iyo cayn iyo daal waay jalasana waa jiim iyo laam iyo siin isku xuruuf ma ah laakiin markii la macnaynaayo ma ku kala duwan yihiin macnaha isku macno waay waxaa leedahay jalastu waan fadhiistay qucuudan fadhi qucuudan soo ma jeed waa masdar laakiin masdar iyo u yahay hadda jalastu buu u yahay masdar lafdiya miya mase waa macnawi waa macnawi macnaha iska waafaqsan yihin laakiin lafdi iskuma waafaqsana haddaad doonto cagsigaa ka dhigaysaa oo waxaad leedahay qacadtu juluusan qacadtu waan fadhiistay juluusan fadh juluusan ayadan maxay noqonay markaas masdar macnawiya wa qumtu waan istaagay wuquufan istaagid qaama iyo waqafa isku mid waa qaama waa istaagay waqafa waa istaagay waay qum amarka markii lagu amrayo maxaa la leeyahay qum istaag qif istaag waa ayadan qif haddii lagu yidhaha ayadana waa istaag qum iyo qif waa isku mid labada waa amar lagu amrayo inaad istaagta way waqifuuhum innahum mas-uuluun waqifuuhum joojiya way istaajiya waxaa yeele su-aalaa la weydiinaya ahlu naarka markii naarta la rabo in loo kaxeeyo ayaa alla wuxuu leeyahy waqifuuhum innahum mas-uuluun joojiya macnaa ha istaagaan wey wa qumtu waan istaagay wuquufan istaagid wuquufan masdar macnawiya wey qaala walmasdaru masdarka huwa ismu lxadai alsaadiri min alficli masdaruu kuu tacriifinaya maa huwa almasdar wuxuu ku yidhi huwa masdarku ismu lxadai waa xadadka magaciisa wey xadadku waa maxay waxa soo kordhay wey alxadath waa waxa soo kordhay markaan idhaahdo darabtu darban maxaa soo kordhay darabtu waan garaacay markaa ihahda maxaa soo kordhay addarbu ayaa soo kordhay waxaa soo kordhaya xadadkii waay kaasaa masder la yidhaha marka haddaad rabto maalan xadadka inaan ka muujinno waxaa leedahay maalan darabtu waan garaacay darban garaacid ay axdadtu darban garaacidaan soo darisiiyoon keenay waay darabtu bimacnaa axdatuyay ka dhigan tahay maxaa yeele mar haddaa wa wax garaacdo maxaa imaanaya xadad iyo waxaa soo kordhidaa imaanaya idan faacilkan waxa uu soo kordhiyey ayaa masderkii la yidhaahdaa faacilka waa adiga soo maha darabtu markaad tidhahdo faacilka waa adiga waa ta'da maxaa soo kordhisay garaacidaa soo kordhisay waxaas aad soo kordhisay maxaa la yidhahdaa luqada carabiga alxadath xadathku waa wixii soo kordha ee dhaca ee aan hore u jirin magacii xadadkaasaa masder la yidhaha marka waalmasdaru masdarka huwa smu lxadath xadadka iyo wixii soo kordhay magiciisii waay xadadkaasoo asaadiri ka soo fulaya min alfaacili faacilka xadadkan xagguu ka yimid faacilkuu ka yimid markii la yidhaahdo darabtu darbigan xagguu ka yimid faacilkuu ka yimid oo adiga ah adoo darbiga kaa yimid ila adaa wax garaacay xadadkan yaa la yimid haddii la yidhaha maxaa leeyahay adaa la timidaa lagu leeyahay maxaa yeele adigaa soo darriyey garaacan intaadan adigu garaaca samaynin ka hor ma jire garaac ma jirin adaa soo kordhiyoo keenay ismu lmasdari ismu lxadai masdarku waa xadadka magaciisa alxadatna waa maxaa nidhi waa wixii soo kordha xadadkaasoo asaadiri ka soo fulaya oo ka imaanaya min alfaacili faacilkii xaggii ka imaanaya kaasaa waxaa la yihahdaa masdar darabtu waan garaacay darban garaacid xadadka waa addarb xadadku waa addarbi waa garaacidda waay garaacidaas xadadka maxaa loo yaqaanaa magaciisa waa maxay xadadkan masdar waay ismulxadath ayaa masdarka ah xadadkan magaciisa waa maxay haddii lagu yihahdo waa masdar aad leedahay waxaan soo kordhay magaciisaa masdar la yidhahda wa taqriibuhu soo dhoweyntiisa tacriifka masdarka soo dhoweyntiisu waxa waay marka laguu soo dhoweeyo laguu fududeeyo an yuqaala waa in la yidhahdo huwa aladii waa midka yajii'u imaanaya haalian xaaluu yahay mid saddexaad midka imaanaya way fii tasriifi alficli ficilka rogrogidiisa ku imaanaya naxwu daraba wuu garaacay yadribu wuu garaacayaa darban garaacid tacriifkan uu leeyahay taqriibuhu waa kii ajruumiga ajruumiga saasuu soo dhoweeyey huwa aladii yajii'u waa midka imaanaya haalian xaaluu yahay mid saddexaad midka imaanaya weeye xaaluu yahay midka saddexaad xaguu ku imaanayaa fii tasriifi alficli ficilka rogrogidiisa iyo badbedelidiisu ku imaanaya yacni ficilka markii la rogrogo kan saddexaad dhacaya ayaa masder la yidhaha tiri adugu marka laba markaad sheegto kan saddexaad waa masdarki labada tacriif midkaa sahlan midkan dambaa saalan kan dambe haddee kalifaad maskax laga shaqaysiiyo badan uma baahna laba she laba sheeg waa ka saddexaadna masdar iska dheh waa laguu fududeeyey oo waxaa leedaha daraba yadribu darban kharaja yakhruju kharajan miya mise khuruujan waayo khuruujan waayo qaama yaquumu qiyaaman soo ma jeed saddexaad u dhacaya qacada yaqcudu qucuudan jalasa yajlisu juluusan mar walba saddexaad waa ficilka markaad rogrogto laba markaad sheegto kan saddexaad u dhacayaa masdarka haddii aad rabto tacriif daqiiqana waa midka hore masdar waxaa la yidhahdaa ismulxadad waa magaca wixii soo kordhay wixii soo kordhay xadada magaciisa ayaa masdar la yidhahda markaad tidhahdo jalastu waan fadhiistay juluusan maxaa soo kordhay yaa fadhiyaa soo kordha soo maa xadadku waa aljuluus xadadkaasi juluuska a magaciisu waa max magaciisu waa almasdar bas laftigiisu waa sahlan yahay laakiin midka kalea ka sahlanoo shiika uu leeyahy huwa aladii yajiu haalian fi tasriifi alficli midka saddexaad ka imaanaya markii ficilka la rogrogo ayaa masdar la yidhaahdaa naxwu daraba yadribu darban qaala waqad tansibu ashyaaءa cala almafcuuli اlmuطlaq waqad tansibu yaa lala hadlayaa yaa faacilka tansibu yaa waayo adiga waayo oo daalibkaa lala khitaabaya kitaab ka dhiganaya waqad tansibu waxaa laga yaabaa inaad nasbiso buu yidhi ashyaaa ashyaa inaad nasbiso ayaa laga yaabaa oo aad ku nasbiso cala almafcuuli lmulaq mafcuulmulaqnimo inaad ashyaa ku nasbiso ayaa dhacda wain lam takun ashyaadaasuba yaysan ahaanin masdaran masdarba yaysan noqon meeshaan maxaan ka fahmaynaa markaan soo sheegayna almafcuul lmulaq waxaan nidhi waa masdar fi lghaalib soo maaha hayrulghaalibkii waayo meesha meeshaan waa hayrulghaalibkii waa meeshay ku kala tegaayeen masdar iyo mafcuul mulaqii waayo wuxuu ku leeyahay waxaa laga yaabaa inaad ashyaa nasbiso mafcuul mulaqnimona aad ku nasbiso masdarna aysan ahayn ashyaadaasi masdar waa naqaanaahu tacriifka hadda noola soo sheegay wixii soo galo waay ma soo gelaya tacriifkii lasoo sheegay haddana waxaad ku nasbinaysaa inuu yahay mafcuulun mulaq idan waxaan haynaa marka wax la dhahayo mafcuul mulaq masdarna aan ahayn soo ma halkaas marka waa ku kala tegaya wain lam takun masdaran iyosanba masdar ahaanin wadaalika kaasina calaa sabiili niyaabati meeshaan fiirihi marka mafcuul mulaqan yuusanba masdar ahaan laakiin haddana muxuu naa'ib ka noqonaya masdar wadaalika arrinkaasi calaa sabiili niyaaba waa waddo ka naa'ib noqosho uu ka naa'ib noqonayo can ilmasdari masdarka masdar ma aha laakiin mafcuul mulaqan masdaruu naa'ib ka yahay booskii masdarka fadhiisan lahaa ayuu fadhiisanaya naxwu kullin wa bacdin sida kulli iyo bacdi labadaa lafdi marka la isticmaalayo wey mudaafayni ayagoo loo idaafeeyey lilmasdari masdar sida kulli iyo bacdi oo kale wey mudaafayni xaalay yihiin laba loo idaafeeyey lilmasdari masdarka ayaga ayaa booskii masdarka fadhiisanaya masdarkiina mudaafi ilayhi buu noqonaya masdarkii mudaafi ilayhi buu noqonaya idan masdarkan mudaafi ilayhi noqday maqaamkiisii yaa fadhiya iyo booskiisii mafcuul mulaqa fadhiya oo aan masdar ahayn nahu falaa tamiiluu kula almayli fatadaruuha kalmucallaqa falaa tamiiluu ha iilanina kula almayli iilasho dhammaanteed ha iilanina oo alla soo sheego ka horreysay walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum yacni ma awoodi kartaan inaad dumarka u cadaalad samaysaan aada badadaashaane yacni ragga waxaa laga hadlayaa xaasaska badan leh haddaad doontaan aada dadaashaane ma awoodi kartaan inaad u cadaalad samaysaan ee falaa tamiiluu ha iilanina kulla almayli iilasho dhammaanteed oo fatadaruuha markaas dumarka aad ka tagtaan kalmucallaqa ama gabadha aad ka tagtaan kalmucallaqa ayadoo aad moodo mid la tacliiqiyoo kale yacnii qof aanan la madaxna bannayn oo aan la fasixin wada noolaashana aan ninkii ku haysan imraa mucallaqa la yidhaahdaa mucallaqadaas ilaahay waa diiday subxaana wa tacaala waa yahay aayadda waxaa ku jirta inaan la awoodin cadaaladda qur-aankana meelo badana cadaaladda lagu faray laakiin culamadu waxay ku macneeyeen cadaaladda laba nooca midna waa midda daahirka ahee muuqata taas waa waajib waana la awoodi karaa midna waa mid aan qofka awooddiisa ku jirin wuxuu awoodi kara maa waa midda aayaddu ka hadlaysa waa waxay culamada ku tusaaleeyaan sida maxabada iyo jacaylka maalan ninkan reeruu leeyahay laa shaka reerahaasi uu leeyahay waxaa uma sinna qalbigiisa uma sinna midaa u badan tahay inuu u janjeero ama uu ugu jecel yahay reerihiisa jacaylkaasi la dhihi maayo ilaa wa ilaa baabi'i oo kulli jacaylka qalbiga ku sinaadaan maxaa yeele wax gacanta ugu jiraba ma aha wuxuu simi kara ma aha wuxuu awood u leeyaha ma aha laakiin alla wuxuu leeyaha iilanina macnaha ficilkaagu yaysan ka muuqan waayo iilashada falaa tamiiluu ha iilanina kulla almayli iilasho dhammaanteed hal dhinac ha u iilanina oo walba ficilka iyo afcaasha ku dadaala inaad ka cadaalad samaysaan hadda shaahidka waxaa waaye falaa tamiiluu ha iilanina kula almayli aaway masdarka almayli waa masdarka hadda mudaaf ilayhi waa hadda soo maaha booskiisa ayaa fadhiya lafdiga kulla ayaa fadhida kulla masdar miya maya maxaan dhihi karnaa hadda kulla yaa mafcuul mutlaqaan dhihi karnaa weji kale nooma furno falaa tamiiluu ha iilanina kula almayli kulla waxaan leenaha waa mafcuul mutlaq mansuub kulla waa mudaaf almayli waa mudaaf ilayhi mudaaf ilayhigaasina waa masdarkii waa masdarkiina hadda waxaa ka naa'iba oo booskiisa fadhiistay lafdiga kulla ayaa booskiisa fadhiistay ilin booskiisa wuxuu ah inuu mansuub noqdo masdarka booskiisa kulla ayaa fadhiisatay walow taqawala calaynaa bacda alaqaawiil la akhadnaa minhu biاlyamiin walow taqawala calaynaa hadduu nagu been abuuran lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku been abuuran maaye hadduu waxaanan dhihin naga sheegi lahaa bacda alaqaawiili hadallada qaar ka mid a alaqaawiil waa masdarkii hadduu naga sheegi lahaa waxyaabaanan dhihin iyo hadallaanan dhihin qaar ka mid a hadduu sheegi lahaa la akhadnaa minhu bilyamiin waa ciqaabi lahayn waa midigtaa lagu qaba lahaa waa la halaagi lahaa waan qaba lahayn macnaha alla wuxuu adkaynayaa waxa rasuulku sheegayo inay yihiin min cindi illaah wax ilaahay xaggi ka yimid nebiguna sala allah alay slam marna uusan ku dhiiranaynin inuu ilaahay ku been abuurto hadduu arrinkaa isku dayi lahaana ilaahay uu halaagi lahaa bacd alaqaawiil waa hadda shaahidka alaqaawiil waa masdarkii soomaha mudaaf ileyhiya booskiisa maxaa istaagay oo ka naa'ib noqday kelimadda bacda bacda hadda maxaan leenahay waa mafcuulun mulaq masdar ma dhihi karno maxaa yeele bacdu masdar ma aha wa kalcadadi tiradii oo kale wey yacni wuxuu mafcuulu mulaqa uu ka naa'ib noqonayaa masdarka mowdica koowaad waa midkii hadda lasoo sheegay calى sabiili niyaabati can lmasdar waa lafdiga kulli iyo bacdi lafdiga kulli iyo bacdi waxay ka naa'ib noqdaan masdarka kow kulli iyo bacdi markii loo idaafeeyo masdarkii way mowdica labaad waxa waaye cadadka iyo tirada tiraduna waxay ka naa'ib noqotaa masdarka masdarku hadda asaga tiro shaqa kuma leh tiradaasi waxaa leey waa mafcuulu mulaq masdar ma ahan baa leey laakiin muxuu fadhiyaa maqaama almasdar fajliduuhum karbaasha hamaaniina jaldatan siddeetan karbaash waxaa la karbaashaya waa qolooyinka qadfiga sameeya wey xadulqadfi waa xadkan kuwa qadfiga samaynaya ee gabdhaha mu'minaadka ah ee cafiifaadka ah qadfinaya qadfigana waxaa loola jeedaa zina iyo faaxisho inuu ku sheego wuxuu le gabadhaani zaaniyad waa waxaa le afar markhaati keen afartaas markhaati oo mid walba uu ka markhaati kacayo ayadoo faaxishadii ku guda jirta inuu arkay meelay ka soo baxaysa iyo xataa lagaa yeeli maayo shaqadii ayadoo lagu jiro inaad soo afartuba ka markhaati kacaana la rabaa haddii saddex ka mid a ay isku raacaan inay arkeen kan afaraadna uu yidhahdo maye ayadoo meesha laga soo baxayaan arkay kii soo sheegay saddexda kale waa la karbaashaya siddeetan karbaasha midkiiba lagu dhufanaya meeshaasi macnaheedu waxa waaye acraada muslimiinta in lagu ciyaaraa ilaahay diidan yahay subxaana wa tacaala maxaa yeele qof walba qofkuu ku xanaaqo iskaga tuurayaa berri markay isku dhacaan bu wuxuu le hebel waa zaani hebel waa zaaniyad meesha acraada muslimiinta lagu tumanaya si aysan taa u dhicin inaad la aamustaa la rabaa xataa haddaa aragto waa inaa aamusto haddaadan afar markhaati keeni karin maalinkaad hadasho siddeetan karbaashaad mudan tahay haddii aadan afartii markhaati soo joojin oo aadan keenin marka ma sahlana anaa arkay cidna kaa yeeli mayso xataa hadday xaaskaaga tahay qur-aanka waa fii suurati nuur ilaahay waa uga hadla subxaana wa tacaala markaad tidhaahda xaaskaygu waa zinaysatay kaba soo qaadba adiga inay runtaa tahay laakiin markaad soo sheegto waxaa lagu leeyahay afarti keen afarti ma haysid waxaa la leeyaha licaan wax la yidhaahdaa jira afar dhaarood wuxuu ku dhaaranayaa inuu run sheegayo marka shanaadna wuxuu ku dhaaranayaa lacnad ilaahay inay ku dhacdo haddii uu been sheegaayo intaas markuu maro ayaa ayadii loo gudbinaya waxaa la leeyahay hadday tidhaahdo aniga licaanka geli maayo markaas ayada xadkaa laga oogaya haddii kale waxay isku difaaci kartaa ayadoona afar dhaarood inay marto inay inuu ninkan been sheegayo marka shanaadna ay tirahdo caro ilaahay haygu dhacdo hadduu run sheegayo hadduusan sidaa yeelin maxaa soo haray hadduusan afar markhaati keenin licaanna uu diido siddeetan karbaasha asagana la karbaashaya fajliduuhum hamaaniina jaldatan alla wuxuu yidhi halla karbaasho siddeetan karbaash si aan loogu tumanin acraadda dadka muslimiinta ah waxaa kaloo cajiiba aayadda alla uu leeyahay faid lam ya-tuu bishuhadaa'i fa ulaa'ika cinda allaahi hum lkaadibuun waxaa cajiiba culamadu waxay yihahdeen afar markhaati hadduusan keenin uu hadlo xataa hadduu run sheegayo ilahay agtiis kaadibuu yahay ilahay agtiis beenaaluu ka yahay xataa hadduu run sheegaayo hadduusan afar markhaati keenin marka aamus waa af daboolan dahabay yidhahdeen haddaadan keeni karin waa inaad naftaada ilaashato sidee kale siddeetan karbaashaa kugu dhacaysa fajliduuhum garaaca buu yidhi alla karbaasha hamaaniina jaldatan aawa hadda mafcuul mulaqa hamaaniina waay waa tiradaasi jaldatan maxay noqonaysaa tamiiz waay aa jaldatan waa tamiiz فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز به وكأسماء الآلات waxaa kaloo cadadka waxaa kaloo maaragtay mafcuul mudlaqa uu naa'ib ka noqonaya masdarka asmaada aalaadka alaalaat waa jamcu aalah waa qalabyada la isticmaalo magacyadooda qalabyada la isticmaalo magacyadoodu ayaguna waxay naa'ib ka noqonayaan masdarka oo waxay noqonayaan mafcuul mulaq naxw darabtuhu waan garaacay sawtan karbaash aw casan ama ul aw miqracatan ama bud miqracadu waa budka waa miqracadu waa ul gaaban oo buuran usha gaaban oo buuran maxaa la yidhahdaa budaa loo yaqaan soo maha a miqracada ayada waa darabtuhu waan garaacay sawtan sawdka waa karbaashka jaydalka waa asawd waa jaydalka aw casan ama ul aw miqracatan ama bud ayaan ku garaacay aalo way soomaalian saddexdaas aala lidarbi waay waa aalo garaaca loo isticmaalo jaydalka waxbaa lagu garaaca aalo waay ushana waa la mid budkuna waa la mid budka dadkaa lagu dilaa lagu garaaca darabtuhu sawtan sawtan hadda maxaan leenahay yaa waa mafcuul mulaq laakiin masder waa ma dhihi karnaa maya masderna meel laka soo geli maya labadii tacriif ee masderka lasoo sheegay midna ma ah idan waxaa lee waa mafcuul mulaq wuxuu naa'ib ka yahay masderkii aw casan ay darabtuhu waan garaacay casan ul ayaan ku garaacay waa aw miqracatan ay darabtuhu miqracatan w idan saddex mowdic ayuu shiiqu noo sheegay markii lasoo koobo saddexdaas mowdic mafcuul mulaqa muxuu naa'ib ka noqonayaa masdar saddexduna waxaan leenaha waa mafcuul mulaq ku sheegi mayna inuu yahay masdar mawaadicda mafcuul mulaqa uu ka naa'ib noqonaya masdarka shiiqu saddexuu noogu soo koobay waana wanaajiyey raximahullah maadaama kitaabku uu yahay kitaab gaaban ugumuusan talagelin inuu wax walba ku sheego laakiin waxay sheegaan culimmadu ilaa kow iyo labaatan mowdic inay gaarayso kow iyo labaatan mowdic ayaa mafcuulu mudlaqa wuxuu ka naa'ib noqonayaa masdarka waa badan yihiin soo maaha mawaadicdaasi wixii ka soo hara mafcuulu mudlaq iyo masdar maxay noqonayaan maxay noqonayaan shay-un waaxid waa hal xabbay isku yihiin wixii ka soo hara mawaadicdaasi mafcuulu mudlaqna waa dhihi kartaa masdarna waa dhihi kartaa laakiin mawaadicdaasi waxaad ku sheegi kartaa mafcuulu mulaq laakiin waxaa leedaha wuxuu ka naa'ib yahay can ilmasdar masdarkii ayuu ka naa'ib yahay waa la fahma soo maa waa yahay waxaa kaloo tambiih u baahan lafdiga kullun iyo bacd waa noogu hormariyey kullun iyo bacd wixii la mid ah ayagu ma soo gelaya kullu waxaa la mida maalan jamiic lafdiga jamiica waa la isticmaalaa soo ma yaa jamiic baa la mida ma la isticmaali karaa ma la dhihi karaa darabtuhu jamiica adarbi sida loo leeyahay kulla almayli waa bannaan tahay idan lafdiga kulli iyo bacdi labadaa lafdi keliya gaar kuma ah ee wixii la midana waa sidaas oo kale waxaa kaloo la mid ah bacdida waa bar waa qayb soo ma kelimadda bacdi qayb waa bacdi iyo nisf isku mid miya ya isku mid miya mase waa kala duwan yihin farqigaa u dhexay kara yaa caamsan labadooda ya bacdi yaa caamsan bacdi ogow bar keliya ma ah bacdi ma'anaa nus ma ah laakiin waa qayb shaygan bacdigiisa haddii la yidhaahdo wuxuu noqon karaa bacdigaasi thuluth wuxuu noqon karaa rubuc wuxuu noqon karaa nisf wuxuu noqon karaa thuluthayn inta waa noqon karaa masalan markii la yidhaahdo kiishkan bariiska ah bacdigiisaan bixiyey hadduu qofku yidhaahdo bacdigaasi maxadidan yahay ya wuxuu noqon karaa bacdiga uu bixiyo inay tahay markii saddex loo qaybiyo hal qayb inuu bixiyo waxaa suuragal markii afar loo qaybiyo qayb ka mid inuu bixiyo waxaa suuragal markii laba loo qaybiyo qayb ka mid inuu bixiyo laakiin kelimadda nisf la mid miya ayada ya nisf hal shay ku dhawoobaysaa waa maxay haddaad tidhaahdid akhrajtu nisfa alkiis kiiskani amaba loorkan barkiisaan bixiyey wax kale ku dhawoobi mayso haddaad tidhahdid baraan bixiyey nisfi ayaan bixiyey ay kadib caddaato nus ka yar inaad bixisay beenaad sheegtay maxaa yeele nisfigu waa kala bar waa inaad laba u jarto oo siman qayb ka midana aada bixiso idan bacdi iyo nisfi hal shayay wadaagaan wuxuu inay qayb yihiin way wadaagaan laakiin qaybaha kala duwan oo nisfigu waa kala bar bacdiguna intaba waa ku dhawoobaysaa idan bacdigaa caamsan nisfida booskii ma geli kartaa booskii bacdiga waa la gelin karaa nisfida waxaa la gelin karaa booskii bacdi ayaa la garan karaa waxaad leedaha darabtuhu nisfa darbi waxaan garaacay garaaci barkiisaan garaacay garaaci laisla yaqiina maalan garaac laisla yaqiinaa jira toban uu ka koobnaa tusaale ahaan garaacaasi toban karbaashuu ahaa markaasaa shan ku dhufatay maxaa leedahay darabtuhu nisfa darbi garaacii la garaaci jiray barkiisaan garaacay oo meeshuu toban ka ahaa ayaan shan ku dhuftay wa marka nisf iyo kulli iyo jamiic iyo bacd dhammaantood waxay ka naa'ib noqonayaan masdarka laakiin masdarku muxuu noqonayaa mararkaasi masdarku muxuu noqonayaa xaaladahaasi mudaafu ilayhi waay kulli mudaafu ilayhi buu yahay nisfa darbi jamiica darbi mar walba masdarka mudaafu ilayhi waay khulaasada marka darsigeennu sheekha wuxuu noo sheegay almafcuulu lmulaq kadibna mafcuul mulaq wuxuu ku sheegay inuu masdar yahay masdarkaasoo fadle iyo dheeraada markuu leeyahay mafcuul mulaq waa masdarna maxaan ku qaydnay maxaa lagu qayday aan isla soconno fi lgaali baa lagu qayday waa sida badan hayrulgaali baa noo imaan doono soo sheegno soo marna sida badan waa isku mid kadib wuxuu noo sheegay masdarku inuu saddex qaybood yahay saddex nooc inuu yahay almuؤkid lcaamilih almubayinu linowcih almubayinu licadadi caamilih saddexdaas inuu masdarku u qaybsamayo ayaa mualifku noo sheegay markuu intaas sheegay ayuu wuxuu sheegay labadii qaybood ee masdarku u qaybsami jiray ajruumiga aan ku soo marnay lafdiyun wa macnawiy lafdigii buu tacriifiyo wuxuu yidhahda waa midka lafdigiisa ficilkiisa waafaqa lafdiga ficilkiisa kan waafaqa waa lafdi midka macnaha ficilkiisa waafaqa ee aan lafdi ku waafaqinna wuxuu yidhi waa macnawi intaas ajrumi waa kusoo aragnay kadib wuxuu gudagalay inuu masdarkii tacriifiyo maa huwa almasdar tacriif maxaa la yidhaahdaa waa qeexid waay sideedana tacriifku wuxuu doonaha ku saabsanaado hadduu naxwo ku saabsan yahay iyo hadduu fiqhi ku saabsan yahay iyo hadduu caqiido ku saabsan yahay wuxuu meesh mowduucuu rabaha ku saabsanaadee tacriif walba waxaa laga rabaa shaygaani markii la qeexayo wax alla wixii asiga ka mida inay soo galaan oo hal xaba aan bannaanka looga soo tegin waxaan asiga ka tirsanaynna waa inaysan soo gelin tacriifkaad sheegto haddii duleel noocaasa uu ku yimaad duleelku laba wajiyu noqon karaa waxaan ka tirsanayn inaad ku soo darto waa duleel wax ka tirsanaa inay kaa baxaan oy bannaanka kaa aadaanna waa duleel tacriifkaasi waxaa la yidhahdaa khalala ku jira waa ceebaysan yahay tacriif dulduleel wa waxaa la rabaa marka tacriifka inuu noqdo jaamic maanic jaamic waa maxay jaamic wuxuu u yahay wixii la tacriifinayo kulminaya maanicna muxuu yahay wixii bannaanka ka jira uu diidaya wuxuu gudagala marka masdarka inuu tacriifiyo tacriifkan masdarka waxaa la rabaa isim kale inuusan soo gelin oo aan masdar ahayn wax masdar ka tirsanna waa inaysan ka bixin labadaba in la ilaaliyaa la rabaa laba tacriifuu kuu sheegay marka mid waa midka koowaad midka labaadna waa mid soo dhoweyna oo qofka xoogaa fahamkiisu adkaado asiga iskaga wahsado midka hore waa ismulxadath masdar sidiisaba waxaa la yidhaahdaa dhacdadan magaceeda waay xadadku waa dhacdo waay waa wax soo darriyo dhacay dhacdada magaceeda masdar la yidhahda waa ismulxadath xadadkaani xagguu ka imaanaya asiga isma keenine waa mi waa min yani wuxuu ka soo fulayaa min alfaacil faacil ka soo fulaya waxay dhahaan culammadu wax walboo samaysan waxa waaye cid samaysaa jirta faaciluu leeyahay meeshaan hadda dhismaha ee aan ku jirno faaciluu leeyahay soo maa faaciluu leeyahy dadaa sameeyoo dhis guri dhisan haddaad aragto faaciluu leeyahay dhacdo dhacda haddaad aragtana faacil iyo saanicay leedahay idan shaygaasi dhacaya ee xadadka ah ayaa waxaa la yidhaahdaa masdar asigana waxaa laga maarmaana xadadkan inuu ka yimaado faacil inuu ka yimaado ila iska imaan maaye hadduu qofku ku yidhahdo gurigan dhisan aad aragta asaa iska dhismay qofkaasi qof waalan inuu yaad u ictibaarinaysa soo maha ma fiyoobaa le qofkan waa waalan yahay sababtoo siduu gurigan iskaga dhismaayaa caqligu geli maaya waa iska dhismay laakiin waxaa jirta cid samaysay idan xadadkan waa saadir min alfaacil waa mid faacilka imaanay xadadkaas marka ama dhacdadaas masdaraa la yihahdaa ficil walba fiiri dhacdadiisa masdar waa markaad tidhaahdee qara'tu lqur'aana qiraa'atan qur-aanka ayaan akhriyey akhrin dhacdadu waa maxay hadda dha- dhacdada dhacday waa maxay waa alqiraa'a qiraa'adu soo masdarkii ma waa masdarkii markaad tidhaahdid calimtu lmas'alata mas'aladii ayaan ogaaday cilman ogaansho maxaa dhacay hadda xadadka iyo dhacdadu waa maxay waa cilmi iyo ogaansho idan cilmigaasi muxuu noqday masdarkii waa kaasaa masdar la yidhaha marka dhacdada magaceeda waaye masdar waa tacriif tacriif kaas ka fududaa jiro waa kii ajruumiyaha ficilka rog rog kan saddexaad masdar dheh laba markaad sheegto midka saddexaadaad masdar ku magacaabaysaa darabtu daraba yadribu darban qatala yaqtulu qatlan ficil walba soo qaad markaad mudaaric maadigiisa iyo mudaariciisa aada sheegto kan saddexaad muxuu noqonayaa masdar ayuu noqonaya saddexaadkaas kan dhacaya ayaa waxaa la yihahdaa masdar waa tacriifka labaad oo taqriib ila alafhaam ah fahamkaa loo soo dhoweynaya intaa markuu sheegay mualifku ayuu wuxuu noo sheegay meelaha ay ku kala tegayaan masdar iyo mafcuul mutlaq waa meeshii khayru haalibka ahayd wuxuu ku yidhi waxaa laga yaabaa inaad waxyaabaha qaar nasbiso adiga waa icraabaya ama naxwada yaqaana ama baranaya waxaa laga yaabaa inaad ashyaa nasbiso oo aad ku nasbiso inuu yahay mafcuul mudlaq masdarna aan ahayn mar hadduusan masdar ahayn mafcuul mudlaqna aan ku sheegayno waa la kala tego soo maa waa la kala tegay meelahaasi waa kuu sheego wuxuu ku yidhi kow waa kullun iyo bacdu mudaafayni ila almasdar qeydkaasay ku xihantaha kulli iyo bacd ayadoo masdar loo idaafeeyey waxay istaagayaan markaas maqaamkii masdarka wuxuu naa'ib ka noqonayaa can ilmasdar markaad icraabaysa laakiin masdar maa leedahay mase mafcuul mutlaq baa leedahay mafcuul mutlaqaa leedahay masdar ma aha laakiin masdarka mudaafi ilayhi wa ficilkan ama caamilkan masdarkiisu hadda mudaafi ilayhi wa kulli buu u idaafaysan yahay laba tusaalo qur-aanka inooga keenay falaa tamiiluu كل المyل wlow تqwل عlaynا bعض الأqاawيل taas waa qeybta koowaad meesha labaad oo mafcuul muطلqa ou naa'ib ka noqonayo masdarka waa fi اlcadad waa tirada meesha saddexaadna waa fi asmaaءi اlآalة saddex waa keliya soo maha kuli iyo bacض oo loo idaafeeyey masdar fi اlcadad iyo fi asmaaءi اlآalة tirada fajliduuhum hamaaniina jaldatan fajliduuhum karbaasha hamaaniina hamaaniina waxaan leenahay waa mafcuulun mutlaq mansuub masdar ma leenahay masdar dhihi mayno maxaa yeele tacriifkii masdar meelna ka soo geli maayo hamaaniin jaldatanna waa tamyiiz wa fii asmaa'i alaala dhowr saddex tusaaluu kaaga keenay asmaa'ul aalahana saddex wuxuu ka keenay aalo ayuu keenay aalaadku waa badan yihiin laakiin saddexoo ka keena alsawd waalcasa waalmiqraca alsawd waa jaydalka alcasa waa usha midda saddexaadna waxa weeye almiqraca oo ah budka markiiska macbar ee yeman ku yaalla shiikhiisa sheekh maxamed alimaama la yidhaahdaa waxaa caado u ahayd ardada waa garaaca xataa hadduu weyn yahay odayaasha xataa waa garaaci jire markuu darsiga akrinaya marka ulow miiska soo saaranaya wuxuu leeyahay xadiidka ha laga baxo xadiidka darsiga caamka ah hadduu qofka xadiidka ka bixi waayo wuxuu leeyahay soo istaag halkan imow marka wuxuu dhihi jira alcasaa liman casaa usha waxaa iskale buu dhihi jira qofkii wax caasiya bimacnaa qofkii wixii laga raba la imaan waaye ulow leeyahay odayaasha iyo dadka waaweyn oo dhan wuxuu leeyahay gacanta hala taago marka gacantuu ka garaaci jiray qofka hadduu weyn yahay iyo hadduu yar yahay xataa waxyaabahay sheegaan allahu aclam waxaa ka mid a odo soddonkiisa xataa waa garaacay dheh oo gabadh gabadhuu qaba aabbaheeda yir adeer soo istaag adigana maadaama imaamsu ku soo gashay marka alcasa waa usha waxaa leeyahay darabtuhu sawtan waan garaacay sawtan karbaash waa yani jaydal ama darabtuhu casan casa waa usha ama darabtuhu miqracatan waxyaabaan maxaa la yihahdaa marka asmaul asmaau laalati baa la yihahdaa ayaguna waxay naaib ka noqonayaan masdarki yani waxay naaib ka noqonayaan masdarki laakiin markaan icraabayna ayaga maxaan ku sheegaynaa magacoodu waa maxay magacoodu waa mafcuul mulaq magacoodu mafcuul mulaq waay waa la fahma soo maaha khulaasada cashirkeena maanta waa intaa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin